mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa si rasmi oo xaliga uga jeeray isbitaal cusub oo laga hirgeliyay degmada guracada gobolka galgaduud munaasabada furitaanka waxaa ka qaybgala mas-uuliyiin kala duwan ay kamid yihiin wasiire xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka degmada guracada iyo qaybaha ka dowlashada degmada guracada gobolka galgaduud isbitaalka ayaa lagu wada inuu bixiyo adeegyo caafimaad oo dhammaystiran ay kamid yihiin dhalmada hooyada carruurta iyo sidoo kale garka degdega iyo sheebada casriya bulshada deegaanka ayaa si weyn usoo dhaweeyey iyagoona sheegay in isbitaalkan uu wax weyn ka bedeli doono xaalada caafimaad ee degmada guraceli deegaanada hoos yimaada ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka isbitaalka kan warbixiyay waxyaabaha uu qaban doono maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiirta isbitaalka iyagoona sheegay inay wax weyn ka bedeli doonaan caafimaadka degmada guraceli gobolka galgaduud keliya ma aha bulshooyin ku nool magaalooyinka caasimadaha inay heli karaan adeegyada caafimaad ee tayada sare leh insha allah isbitaal xalane waxaan isku dayaynaa in adeegyo kasta oo loo aadi jira caasimadaha inuu ka hirgeliyo degmada qurceel qurceel iyo deegaanada galmudugna ee caan ku noqdaa meel loo soo aado caafimaadka hosbitaalka waxaa ka shaqeeya ku dhowaad shan iyo labaatan qof oo shaqaale caafimaada iyo toddobo kale oo qabta shaqooyinka laga maarmaanka ah isbitaalka taas waxay muujinaysaa in isbitaalka xalana oo yahay qayb ka mida shaqa abuurka loo sameeyey bulshada deegaanka adeegyada uu soo kordhiyey xalan hosbitaal oo aan isleenaha wuxuu qaas u yahay waxaa ka mida dhakhtarka lafaha oo takhasusi ah dhakhtarkaas oo nooga yimid dalka dibaddiisa muddo badana ka soo shaqaynaya qaybta qalliimada lafaha wixii maanta ka dambeeya waxaan rajaynaynaa qalliimada lafaha marka laga reebo beddelka simaha in lagu xalliyo qurceel oo aan meel kale loo aadi bukaanada u baahan in
ma aheen in shaqo keliya iyo waxaas mabda'a oo aaminsanaa markaas oo ahayd in la yareeyo nenatal mortalitiga degmada iyo regionko dhan meeshaan hadda isbitaalka uu joogo xilli waxaan joogay gogobada ay ku taallay oo geelu ka cabo laakiin maanta isbitaallo waaweynaa laga furayaa bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jira odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan iyagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen isbitaalka ka bedela caafimaadka degmada gurceel ee gobolka galgaduud bulshadan gurceel iyo kuwa baadiye joogo bilaahi way sugayeenoo xalana hosbitaal ilaahay ha bulaalshoo mid bukaankii la keeno durba uu ku bogsoodo beese uun laga qaadinoo in bannaanka la aadiya looga maarmo banaadir baarigeen ha ka yeelo oo juhdiga ay bixiyeen iyo waxa quruxda badan ay maanta qabteen inaan ku bogaadinno qodobka labaadna dardaaran waxaan kula dardaarmaynaa waxaan balyaynaynaa waana u ducaynaynaa waana soo dhowaynaynaa waxaan leenahaa kii lagu nacfiyo oo horumarka magaalada ka qayb qaata gacan uu shilcadaadshay gacan uu shilcadaadshay ambirkeedii qalloocshay gacan uu shil cadaadshay ambirkeedii qalloocshay oo gadaalna u ciirtay iyadoo cilmiyaysan caynad loo jimcinayo xalanaasi cuseyba carrigeenna u keenay waa fiisi tarbiyadii mas-uuliyiinta maamulka galmudug ugu horeeya guddoomiyaha degmada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanuunka xadada galmudug iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada galmudug ayaa dhankooda sheegay istaalkan ay soo dhaweynayaan inay ka qayb qaadan sidii loogu horumari lahay adeegyada caafimaadka degmada guraceel iyagoona sheegay istaalkan uu wax weyn ka tari doono baahidii caafimaad ee ka jirta degmada guraceel ee gobolka galgaduud
isbitaalka xalane waxaan rabnaa inaan idinku dhiirigelinno waxaad ka mid tihiin isbitaallada degmadan ku yaalla si gaar ah waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan horumarinta caafimaadka inaad bulshada si hufnaan le ugu adeegtaan soo dhawaada waa mahadsantihiin bulshada ka soo qayb gashay xafladdan maad celinaynaa ciyaarta isbitaalka furtaan maad celinaynaa anuu laga bilaabo waxaan kaloo rabnaa inaad samaysaan kaararka caafimaadka reer guraceel waxaan kula dardaarmaya inay isbitaalkan si dhow ula shaqeeyaan ayaguna ka faa'iidaan maanta ammaan badan oo dhakhaatiirtan isbitaalkan laga bixiyaa meeshaan kaba furree mar kolkaa shaqaysaan ayaa reer guraceel lix bilood ka bacdi haddii ilaahay idmo goobta aan suu imaan doonaa waxaan rajaynaynaa inaan sanad markuu ii dhammaado xaflad aad qaban doontaan
dhakhaatiirta furtay oo doctor kaahiye oo ugu horeeyana tore dadkan waa dadkaagii waxaan rajaynaynaa dadka sida hore loo sheegaba in kaarar qofka macmiilka ah iyo qofka hadda yimid ay ku kala dugan yihiin
isbitaalkan xalan ayaa degmada gurceel waxaa ka hirgeliyey ganacsato iyo dhakhaatiir isku tegay iyagoona sheegay inay wax ka qaban adeega caafimaad darre ka jir degmada guraceel taasoo qayb ka tahay dadaalada lagu dan lagu xaliyo caafimaadka degmada guraceel si kor loogu qaado bulshadana ay u helaan adeega caafimaad oo dhammaystiran